asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan halkan u nimid waxaanu fulinaynaa go-aankii ka soo baxay kii wadatusiga mudasha qaranka ee madaxda dowla goboleedyada iyo dowladda federaalku ay ku gaadheen nofembar oo ahaa in gobolada iyo degmooyinka dalka kii loola soo tushado dadweynaha soomaaliyeed meel kastay joogaanba iyadoo loo qaban qaabinayo doorashada labada kun iyo labaatanka waqtigaa haddii alla yidhaahdo halo ha marka waa wadatashigai aan ku jirnay maalmahanba aan ku tagnay gobolada koonfur galbeed jubbaland kana waa maamul dowleedkii saddex hadda nimaadno markayna gruub kale waxayna iyaduna briburdeed oo shalay ka soo laabtay hirshabeelle gobolkiisa beledweyne hiiraan waa tahay marka markii aan eegno howlahan aa muddooyinkan ugu dambeeyay ku marayseen qaar ka mida gobolada dalka oo dadka aad uga dhaadhicinayseen habka loo marayo doorasho qof iyo coda oo dalka ka qabsoonta bal markii aad diraasad ku samayseen dadkii aad la kulanteen iyo la tashiyadii aad qabateen ee bulshada la yeelateen ma idiin muuqataa in lagu guulaysan karo in doorasho qof iyo cod ay dalka ka dhici karta xilligan
hadda intii aan soo aragnay labada maamul dowladeedana soo aragnay horta dowladisida mar baan soo saari doonaa laakiinse ilaa hadda rajo wanaagsan ayaa yaan ka arkaynaa oo aan kala kulanay shacabkii iyo siyaasiyiintii iyo dhammaanba qaybihii bulshada kala duwanaa intaan aragnay waxaan aragnay dad u diyaara waana rajooyna aad baan ugu rajooynahay in ay dhici doonto doorasho qof iyo coda
dadka markii aad la tashiyada ka soko wax macluumaadyaa oo aada uga dhaadhicinaysaan nooca doorasho iyo habka doorasho ee la filayo in laba kun iyo labaatanka ay soomaaliya waajahdo ma u sharaxdeen
doorasho guud ayaan hadda u sharaxaynaa laakiinse nooca aan qaadan doono way dooreysaa
dadku marka ma idinla fahmeen marka habka aada wax u wadaan ee ah ee gaadhsiinta nidaam doorasho guud ahaan dalka iyada oo la xusuusan karo in soomaaliya wakti hore ay ugu dambeysay in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo
ilaa ilaa hadda intaanu aragnay aad bay noola garteen dadku markaa rajo wanaagsan ayayna natuseen insha allah baayakunana dhici doonta haddii alla hadda meelaha aad tagteen iyo hadda waxa idiin dhiman intee bay gaarsiisan yihiin ka guddi ahaan maalmihii ugu dambeeyey la tashiyo kala duwan baad ka wadeen gobollada dalka qaybo badan oo ka mida macluumaadyo waad ka soo ururiseen hadda maxaa idiin haray
waxaan noo haray waxaa noo hadhay galmudug puntland hirshabeellena waxaa noo haray balcad iyo buulo burjeed aadaa umahadsantaha mudane